muddo hal toddobaada ayaa laga joogaa markii webiga shabeelle uu ku fatahay magaalada beledweyne qulqulka biyaha daadka oo marba marka ka dambeeya sare usii kacaya ayaa hakadgeliyey adeegyadii caafimaad oo dadka beledweyne ay heli jireen howlwadeennada caafimaadka ayaa waxaay ka digayaan xanuunno ka dhalan kara biyaha maadaama qoysas badan cabitaan iyo cunno karsiba u isticmaalayaan biyaha daadka magaalada beledweyne dhammaan xarumaha oo ka shaqaynayay sida m c jadoo kale isbitaalada magaalada ayuu ku guda yaalin ay macnaha ku yeelaan markaasna mid saaran meel dabaq ah mase biyaha gaaraynin ma jirin dhammaan inta badan way galeen wax hadda ka badbaaday malahin oo qalabkii caafimaadka iyo meeliha caafimaadka iyo wixii dhammaay way galeen hadda meel active oo shaqaynayso oo magaalada ku taalo kolleyey inta aan ka warqaba ma arkin howlwadeennada caafimaadka ayaa sidoo kale ka digaya khatarta cudurro ka dhalan kara biyaha aan nadiifka ahayn oo ay cabayaan dadka magaalada ku haray maadaama aanu jirin biyo kale oo la heli karo cabsida laga qabo waxaa ka mid ah sida inay dhashaan cudurrada ka dhasha meelaha biyaha sida waterborne disease cudurrada la yidhaaho oo kolooraha oo kale ka mid yahay oo ka mid yahay typhoidka fiverka oo ka mid yahay dysenteryga magaalada beledweyne dadka ku haray xaalkoodu ma noqon sidai ay filayeen waxaa yimid biyo ka tiro badan fatahadihii hore roobku weli waa uu da-ayaa dadka qaar waxay baco ka dhisteen wadooyinka maadaama biyaha daadka ay ka soo kiciyeen guryahooda waxaan deganahay xaafadda kooshin sidaad aragtidba biyihii guryihii naga wada galeen meel la jiifta ma leh musqulihii waxaa gala daadadkaa galay musqulihii iyo biyihii waxaa ka yimid in carruurtii ay suman oo ku wada dhaco in korcocon laga qaado biyihii biyo nadiifoo lacaba ma leh oo ceelishii waa go'een ayagaa wada wasaq miiran ah marka gogal lagu guri la jiiftana ma leh waxaaba daadka ka sii daranba roobkii oo dusha gada'a marka adiga ma biyo hoosaa ka carartaa ma roobkia ka carartaa wallahi dhibaataa dadka haysato ilaaha naga soo gaaro taasna waxaaba ka sii daran caafimaad xumada ee nadaafad darrada waay masquulihii magaaladao dhan iyo biyihii waa isdhex galeen ceelishii waa la xiray biyo nadiifa ma leh wax la caba ma leh dadkii waa go'doon cunto meel loo keenaa ma leh meeshaasaan ku dhex jirnay sidaa idiin muuqataba dadka beledweyne ayaa walaac xooggan ka qaba biyaha daadka oo habeenba habeenka ka dambeeya sare u sii kacaya iyo roob la sheegay in weli uu ka da'ayo dhulka uu jooggiisu sarreeyo ee dalka etoobiya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne